waxaa xaflad qalinjibina loo qabtay arday dhiganaysay madarasada towfiiq ee magaalada gaarisa taasi oo uu kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda difaaca dalka aadan barra ducaale sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa qeyb ka ahaayeen qaar ka mid a culimada magaalada gaarisa waalidiinta iyo macalimiinta dhiga madarasada towfiiq ugu horeyntii ardayda ayaa halkaasi kusoo bandhigeen waxyaabihii la baray
والشيوخ والشبان والقرجين والقريجات والضلاب والظالبات وضيوفنا الأعزاء أهل الأحبة والكرم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا sheekh cabdulaahi cusmaan buulo oo ka mid ah culimada magaalada gaarisa ayaa dardaaran u diray bulshada ku nool gobolka waqooyi bari waxaa weeyo beledka maanta kukuyo uma taliso jalwana uma taliso reer kalaa uma taliyaan idinkaa u taliyo madaxweyne ka ah reerka waxaan loo jeedaa reer soomaaliya oo madhe gaaris iyo wajeer iyo gaaris wadalkaa ugu dhacaya haddaad daroogo iska qaban weydaan yaa inaga qaban maka jalo inaga qamtare kuwi haddaad reerkiina u tali weydaan ood hagaagsan weydaan ood maarata xumaanta iska ilaalin weydaan cid inaga ilaalin waayo marka waxaa weeyo islaamkii ha loo noolo diinka ha loo noolo nicmada ayadaan ha lagu shugriyo
mid ka mid a waalidiinta ayaa isna goobta ka hadlay runtii aad baan u faraxsannahay ilahay mahad iskale madarasadan meel hoose laga soo bilaabay haddana meel saroo fog bay joogtaa waxaan u mahad celinahayaa marka koowaad allihii meeshan soo gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinahayaa macallimiintii wakhtiga ku soo bixisay ee duruuf kala duwan ku soo wadeen marka saddexaad waxaan u mahad celinahayaa waalidiintii ilmahooda keensadeen madarasadan ay ku tarbiyeeyeen ilmaha waxbarteenna waxaan ilaahay oga rajaynaynaa inay hore usii socdaan ummaddoodana anfacaan wasiirka difaaca waddanka aadan barre ducaale oo xafladan marti sharaf ka ahaa ayaa waalidiinta ugu baaqay inay caruurtooda ka warqabaan xilli walbo waalid kastaa mas-uuliyaad saaran caruurtiisa xataa madrasa towfiiq waad arkayseen caruurta muxaadarooyinka ay samaynayeen zayd waxaan oola socday dooda ka socotay maalka iyo iyo cilmiga ega hadda dili weydana aan loo xaakim noqo bal go doodaa saytu ana waxaan leeyahay labada waa loo baahan yahay cilmigana waa loo baahan yahay maalkana waa loo baahan yahay laakiin maalkana waxaa la rabaa inaad maal oo aad sidii diinta ay ku faraysa aad ugu bixiso oo sadaqada iyo iyo zakada iyo masaakiinta iyo masjidka iyo madaariista oo xoolo xalaal aad ku cunto qaar ka mid a ardayda qalinjibisay ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahintaista bismillaah alxamdulilaah magacayga waa idriis kasow sagaar waxaan maanta ka qalinjibinay madrasada towfiiq alislaamiya aad iyo aad ayaan u faraxsannahay ilaahay aa maxaas kale subxaana wa tacaala wixii inta harta aan soo wadnay oo aan kusoo riyoonaynay ee maanta yaan gaarnay ilaahay baan u mahad celinaya marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh intaa kadib waxaan u mahad celinayaa culumadaanadii maaragtay dadaaleen habeen iyo maalinba wax maaragtay waxbaritaanka anaga u dadaalayeen waxaan leenahay waa mahadsantihiin allahna abaal mariyo waalidiintaanadii ayakana waanmaa u mahad celinayaa waad mahadsantihiin ayaan leenahay magacayga waa maxamed cabdulaahi maxamed waxaan ka mid ahaa ardaydii maanta ka taqarujitay madarasada towfiiq alislaamiya maanta dareenkayga aad ayaan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo hor waxaan marka hore waxaan u mahad celinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala rabbigiina qalqay oo inoo sahlay inaan cilmigan diiniga baranno ka gadaal waxaan u mahad celinayaa waalidiinteenii iyo macallimiinteenii mar walba u helanaa inay waxna baraan assalaamu calaykum magacayga waxaa waaye hodan cabdi bilaal waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibinayso madarsada towfiiq alislaamiya waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dadaalkeeni in badan aan soo wadna inaan gaarnay waxaan u mahad celinayaa macallimiinta waalidiinteena oo nala garab taagnaayeen mar walba taageero oo buuxda magacayga waa ikraam axmed cali meeshan waxaa uga mahadcelinaya waalidiinteydii iyo walaalahayga iyo macalimiinteydii intaas dhan i garab taagnaayeen maanta farxad aad u weyn ay i tahdaa maadaama aan qalin jebinayo ugu dambayntii maamulaha madarasada towfiiq sheekh cabdiwaaxid digaale ayaa inoogu warbixiyey taariikhda madarasada madrasada towfiiq waa madarsa muddo dheer soo jirtay labadii kun iyo waxaa la aasaasay toddobadii ilaa dhowr dufcaan way ka baxday oo ibtidaa'i leh oo cadaadi leh laakiin intaan hadda tanowi ku darnay saddex dufca ayaa noo baxday dufcadan aana tii saddexaad ah alxamdulilah si wanaagsan bay maaratay noogu dhacday madrasada markaa waxay soo martay maraaxil fara badan iyo duruuf fara badan oo aad iyo aad u culus bay soo martay marka ilaahay subxaana watacala baa nala garab garay juhd iyo dadaal dheer iyo fikir dheer oon ku bixnay darteed baa ilaahay subxana watacaala baa nala garab galay ilaahigaasaa nagu guulaysiiye na soo gaarsiiyey maanta meesha aan joogno marka aad baan u farxsana maanta mirihii aan wixii aan soo wadnay mirihiisa inaan helno